wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadi haysnaay qodobada saaka iyo wararkan aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah gabdhaha la imaanaya hal abuurka ganacsi oo kusoo badanaya magaalada jowhar tababar ku saabsan dakli aruurinta oo lagu qabtay degmada buurdhuubo dayacatir lagu bilaabay garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne kulan looga hadlayay xaaladaha bini-aadanimo dalka oo lagu qabtay magaalada muqdisho maamulka jubbaland oo wada qorshe xal waara loogu raadinayo dadka xoolahoodii ku waayay abaaraha akhbaaraadka dibadda waxaad ku dhagaysan doontaan orodyahanad caan ka ahayd adduunka oo saaxiibkeedii hore si arxandara ah nafta u dhaafisay
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal magacaygu waa abdixsiis xasan mucalin waa subaxnimo jimcaha taariikhda waxa ay ku beegan tahay lixda bisha sagaalaad ee sebtembar sanadka labada kun afar labaatanka markaana warkeenii oo fidsan gabdhaha la imaanaya hal abuurka ganacsi ayaa kusoo badanaya magaalada jowhar xaliimo cali ibraahim ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysa waxaan ahay gabar ganacsada ah oo suuqa ganacsi ku haysa oo carabadeeda waa carabo ayaan iibiyaa carabadeeda waxaa lagu iibiyaa electronic cosmetics and spare parts carabadeeda waxaa la dhahaa malik tani waa saabriin saalax cali waxay ka mid tahay hablaha ku nool magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxay gobolkani ka hirgelisay carabo maaliki oo lagu iibiyo elektroniga iyo waxyaalaha ay hablaha isku qurxiyaan mar aan xarunteeda shaqo ku booqday ayaa waxay idaacadda isnaay u sheegtay waxyaalaha ay ku iibiso carbadani waxaan bilaabay labadakunsagaalka akhirkeeda disembar adi wuxuu ii furaya ganacsigaa muddo sanad way ku dhawaan kartaa sanad camal ii furan tahay lo caadiya inkastoo reer badan soomaalida ay jecelyihiin moobeelooyinka dignaha nicliyaasha waxaan haynaa moobeelo la dhahaayo digno dignaha kaleh kala nuuc aya nuucaasa asaa usii kala baxa mid oo ah digno ilweyne mid burundeys la dhahaayo mid caadi digno oo yaryar ay u yaqaaneen soomaalida mid kale waxay u yaqaaneen bedriweyne midba nuuc bay u yaqaaneen soomaalida waxaa kala haynaa moobeel idel waxaan haynaa moobeelo waaweyn ee dns waxaan kaloo haynaa moobeelo k la dhahayo oo hadda imaadeen cuseeb wadwaafiyo moobeelo ayo nuuc waan haynaa waxaan kaloo haynaa cabitaanada lagu shiido biyaha waxaan haynaa feerooyin bahalaa dimaha lagu jarto mid ayadoo bareys la gelina iyo mid ayadoo bareys la gelinayn dhanka electronida dhanka cosmaticska waxaan haynaa gabdhaha wixii isku qurxi lahay ayo nuuc waxaan haynaa dimaha cilaanka oo dimaha la mari lahaa kareemada waxaan haynaa skraabyada jirka oo sakda iyo waxyaabaas ka daadinaya waxaan haynaa saliidda dimaha saliidda dimaha ayaa kale ayo nuuc mid dimaha jajabka ka ilaaliso mid dimaha dheedheedheyso aflaaqadii waxaas ka ilaaliso waxaan kaloo haynaa skraabyo wejiga la mariyo oo adi wejiga qofka wejiga u qurxiyo gabdho badan qurxinta jecelyihiin waxaa kaloo haynaa nafaqooyin dimaha la mariyo nafaqooyin dimaha dheedheereyso bajaqa dhigto jilcisooyin actifyo waxaan haynaa bebi giftiyaal oo caruurta loo geeyo waxaa kaloo haynaa saliid qombeyaal carfisooyin waxaa kaloo haynaa barfuumo caano caanaha aya nuuc caanaha caruurta yaryar la siiyo midka caruurta dadka waaweyn cabaano ilmaha aya nuuca la siiyo ilmaha halka sano midka la siiyo midka lixda bilood ilmaha la siiyo ilaa iyo dadka waaweyn mid ay cabi karaano caanaha aya nuuca waxaa kaloo hayna dalmuusyo oo biyaha lagu karkarsado shaax lagu waxeeyo waxaa kaloo haynaa diishiyo shaambooyinka waaweyn oo cagagte waxaan haynaa shaambooyinka madaxa lagu dhaqdo saliidyo waaweyn oo adi waxna cuntada lagu isticmaali karo madaxna oo dadkan marsan karaano dhinaca kale sabriin ayaa sheegtay sababaha ku dhaliyey in ganacsigaani ay ka hirgelisay magaalada jowhar ee gobolkani shabeellaha dhexe Ee, wallaahi waxaa igu dhiirigeli inaa ganacsatada noqdo soo magaaladeedii arkay oo adi ma jirto gabar had saas oo wax electronic iyo cosmetics iyo spare parts isku iibinayso marka waxaan isdhahay maadaama magaalada isaas ay u badneen oo rag ay u badan yihiin ganacsadayaasha adi dukaan bal carabo furo ee bal magaaladaadii quruxso saas baa igu dhiirigelisay inaan noqdo qof ganacsatay waxaa hadda suuqyada magaalada jowhar lagu arkayaa hablo dhalinyaro ah oo ku dhiiranaya inay ka qayb qaataan horumarada ganacsi ee ay ku tilaabsanayso jowhar iyagoo ka hirgelinaya ganacsiyo kala duwan maadaama jowhar ay caasimad u tahay hirshabeelle mahadsanid xaliima tababar ku saabsan daqli aruurinta ayaa lagu qabtay degmada burdhubo maxamed nuur xuseen ayaa faahfaahinaya tababarkan ku saabsana hanaanka dakhli uruurinta iyo maareyntiisa ayaa waxaa degmada buurdhuuba ee gobolka gado lagu qabtay xubnaha waaxda maamulka iyo maaliyadda degmada gudoomiyaha degmada buurdhuuba ayaa faahfaahiyey muhiimada tababarkan kulankan wuxuu ahaa kulan muhiim ah oo golaha maamulka degmada ee ay workshop ku samaysanayeen wax wada barasho ah waxaa u heliyey khubaro ee, aqoon dheer u leh cilmiga ee, dhaqaalaha iyo maaliyadda ee, waxaan baranaynay s- ee, casharadii aan hadda ka hor kismaayo tababarkii aan ku soo qaadanay ee, khuseeyey oo maaliyadda iyo dakhli ururinta si loo daadajiyo golaha maamulka degmada iyo shaqaalaha maaliyadda dhammaantoodna ay u noqdaan dad aan hab dhabasho ah u shaqaynayne nidaam raacaya oo habraac iyo nidaam sharci ah oo ay dakhliga u aruuriyaan haystay oo noqdaan iyo cashara iyo casharkan khuseeyey saaka sideedda ilaa iyo maanta eh, labada duhurnimo intaas casharadan socdeen waa ka mahad celinayaa habka dulqaadka iyo kartida leh oo ay golaha maamulka degmada ay dhammaantood waktigooda u geliyeen uguna safreen inay casharadaas qaataan Eh, si kale si la mid a waxaan u mahadcelinayaa dadkii isku howlay inay casharkaas daadejiyaan faham wanaagsanna ka siiyaan eh, golihii maamulka degmada oo dhegeysanayay kan ma aha kii noogu horreeyey ma ama eh, micnaha eh, ma- kii noogu dambeeyey ma ahaan doono waxaan ku socon doonaa casharada eh, security-ga arrimaha bulshada garsoorka eh, haddii alle idmo iyo, iyo, iyo siyaasaddaba inta eh, hay-adooda uu maamulka degmada u dhisan yahay dhammaantood golo kaste maalin bay qaadan doonaan seshonkooda eh, si maamulka degmada uu noqdo maamul degmo oo bulshada ugu adeegayo wuxuu yaqaano ee aan ul dhabasho iyo waxa maaragtay qof weliba ay la tahay ee aan aan aan u- aan ku howlgalayn si shaqo nadiifa aan u gudanno insha allahu tacaala bulshadana ay qanaaco uga hesho sida loogu shaqaynayo dhaqaalaha canshuur full ah la qaadi doonaa canshuurtaas la qaadana waxay ku dhici doontaa gacan ammaan ah insha allahu tacaala tababarkan ku saabsana hanaanka dakhli uruurinta iyo maareyntiisa ee lagu qabtay degmada buurdhuubo ayaa waxaa ka faa'iidaystay xubnaha waaxda maamulka iyo maaliyadda degmada dayactir ayaa lagu bilaabay garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan saare cabdi xuseen ayaa soo jeedinaysa garoonka diyaaradaha ogaas khaliif ee magaalada beledweyne ayaa waxaa ka soconaya ballaarin lagu sameynayo qeybo ka mid ah garoonka iyo dayactir lagu sameynayo qeybta raanweyga iyo diyaaradaha ku ordaan mashruucan ayaa waxaa fulinaya shirkadda r a oo garab ka helaysa xafiiska taageerada qaramada midoobey ee unsos iskuduwaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista habada maamulka hirshabeelle qeybta gobolka hiiraan cabdixakiin maxamed afrax ayaa ka warbixiyey shaqada ka socota garoonka howl ka socota garoonka aan u nimiday garoonka ugaas khaliif ee magaalada beledweyne oo maalmahan howlo dibadayactira ay ka socdeen ayaa maanta waxaa noo suurto gashay inaan isku wada imaadno si aan shaqada iyo qaabkii u socota aan maxuu ahayte aan uga warbixinno runtii halkan waxaa ka socota shaqo aad iyo aad u ballaaran oo muhiim ah oo waqtigeedii ku soo beegantay waxyaabo badan oo loo baahnaa in la qabto ayaa halkan ka socdo waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo injineerada iyo howlwadeennada dhammaan shaqada adag ee halkan ka hayaan Een, xilliyada roobabka ugu darneed oo halkan biyo fidhiisan haa jirtay sida injineerada warbixinta nagu siiyaan annagana aan aragnay oo raanweyga labadiisa dhinac loo samaynayo biyo horsaysan biyaha u fadhiisanin xilliyada roobabka ah iyo raanweyga oo dayactir lagu samaynayo Een, raanweygan saddexdii biloodba mar ayuu dayactir noogu baahan yahay maadaama hadda xal waaro aansan weli iyo dhismo dhammaystiran uu garoonku helin marka saddexdii bilood mar inuu dayactir helo waa aaday muhiim u tahay waanu ku dadaalnaa arrintaas kambanigaanu mar walba maxaa waate nagu garab siiya arrintan ayaa shaqada naga caawihayo oo arl la yidhaahdo injineeraduna waa u mahad celinaynaa sidoo kaleeta raanweyga oo two kilomitrisa asna dayactiri lagu sameeyo oo diyaaraduwa aad uga cawdaan asna waxa waaye in hawshiisa wax badan laga qaban doono runtii wax badanna waa inoo qabsoomeen waxaan maxaa waayatay haddana noo socdo shaqadii qaybtii ugu muhiimsanaaday insha allah waxaan rajaynayaa inay si caadiya noogu soo noogu soo gabagabi doonto haddii alla idmo garoonka wuxuu ka mid yahay garoomada ugu mashquulka badan soomaaliya si maalinlaha iyo diyaarada uga soo degaan marka insha allah waxaan rajaynayaa inaan hawshaan si nabad ilahi noogu soo gabagabi doono waxaa noo ballanaya garoonka beledweyne mustaqbalka dhow soo roobda inay diyaaraduhu ka soo degaan habeenii maalina uu shaqayn doono dayactirka garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ayaa ah mid wax badan ka bedeli doono isku socodka diyaaradaha ee soo gaara garoonkaasi kulan looga hadlayay xaaladaha bini-aadanimo ee dalka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa xafiiskiisa ku qaabilay guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulo ay weheliyaan wasiirada gargaarka dowlad goboleetada dalka iyo maamulka kumeelgaarka ah ee s s khaatumo kuwaasi uu qayb ka ahaa shirkii madasha arrimaha biniaadinimada kulankan waxaa looga hadlay xaaladaha la xiriira arrimaha biniaadinimada ee dalka iyo sidii loogu diyaargaroobi lahaa abaarta la saadaalinayo elanina taas oo lid ku ah fatahaadihii elina kuna heer ah abaartii labada kun labay labaatan ee macluusha ku dhoweyd guddoomiye maxamuud macalin ayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ka codsaday in hay-adaha ay qusayso uu kala hadlo sidii hay-adda sodma muhiimad gaar ah loogu siin lahaa qorshaha isbeddelka qaranka ee n t b si ay ugu guulaystaan dadaalada bini-aadinimo ee hay-addu hormuudku ay u tahay maamulka jubbaland ayaa wada qorsho xal waara loogu raadinayo dadka xolahoodii ku waaya abaaraha dalka xaliim cali ibraahin ayaa mar kale faahfaahinaysa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland ayaa wada dadaalo ay ugu qeyb qaadanayso in xal waara loo helo dadka xoolahoodii ku waayay abaarihii fatahaadihii sanadihii lasoo dhaafay ku dhuftay dalka gaar ahaan deegaanada jubbaland kuwaasoo inta badan oo kamid ah ay hadda barakac ku yihiin deegaanada loo diyaariyey sida luglow istanbul ceel jaale wan ceel jaale two ee duleedka magaalada kismaayo ku yaala wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland maxamed nuur cali ayaa sheegay in qorshayaal ay wasaaraddu ugu degsan yihiin sidii xal waara looga heli lahaa dadkaasi barakaca ah dadka soomaaliyeedna waxay u baahan yihiin in loogu garab istaago ama lagu garab istaago waxyaaba ay haystaan oo botenshaalkaa sida resourcega ay haystaan oo hadda cawska oo kale iyo maxaan ku yidhahdaa inay dadka shaqaystaan intii wax gacanta laga siin lahaa annaga wasaarad ahaan siyaasaddan waxay tahay in mar kastaba xal waalar la raadiyo xalka waara wuxuu wax u taraa bulshada soomaaliyeed maxaa yeelay dadka soomaaliya hay-adaha deeqbixiyaasha way ku daaleen inta badan aad baa loo caawin jiray laakiin wax isbeddelah oo muuqda ma jirin sidaa daraaddeed wasaaradda siyaasadda waxay la timid ah in wixii lagu caawiyo dadka ayagoo la taaban karo run ahaantii ee la arko hay-adda fawn runtii way aragtay waxyaabihii ay dadka soomaaliyeed ay ugu talagashay gaaraan wasaaradda xanaanada xoolaha kala shaqaynaysay oo la taaban karo ama taabagalay ayagoo ay shaqaynayaan runtii waa noogu mahad celiyaan sidoo kale annagana waa ugu mahad celinaynaa wada shaqaynteenana waan kusii xoojinaynaa insha allah intaa kuma sii ekaan doonto wada shaqaynta sidoo kale dadka soo saaray cawskan oo iskaashitooyinkaa sidoo kale insha allah wixii baahiyahooda waan ka dhegaysanay waxaan rajaynaynaa insha allah inaan ka jawaabi doono mar dhow baahiyooda aad wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland ayaa wada dadaalo ay ugu qayb qaadanayso sidii xal waara loogu heli lahaa dadka xoolahoodii ku waayay abaarihii fatahaadihii sanadihii hore ku dhuftay deegaanadaasi markaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada ee warka subaxnimo saaka waxaa la diyaaraa saare cabdixuseen mahadsanid kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jowhar haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaata ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada lagala siisanaya qiimo lacageed gaaraya laba milyan iyo sideed boqol iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta lakala siisanaya laba milyan sideed boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar ayaa heerka qabashada lakala siisanaya labaatan iyo sideed dhibic laba oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta lakala siisanaya labaatan iyo sideed dhibic toddobo markana micishada bariiska nooca loo yaqaano safaariga ayaa ah loorkiisa lakala siisanaya qiimo lacageed gaaraya soddon iyo shan doolar halka haafkiisa lakala siisanaya toddoba iyo toban doolar iyo bar bariiska nooca loo yaqaano xamsaha ayaa shan iyo labaatanka kiilo lakala siisanaya sagaal iyo labaatan doolar baastada nooca loo yaqaano intervel ayaa lakala siisanaya toban doolar halka makaroonida kartoonkeeda lakala siisanaya koo iyo toban doolar sokorta ayaa loorkeeda lakala siisanaya afartan doolar iyo bar halka haafkeeda lakala siisanaya labaatan doolar iyo bar saliidda nooca loo yaqaano silid cadeeda ayaa lakala siisanaya sideed iyo labaatan doolar iyo bar burka loorkiisa ayaa lakala siisanaya sideed iyo labaatan doolar halka haafkiisa lakala siisanaya afar iyo toban doolar oomada fasclen ayaa lakala siisanaya shan iyo toban doolar halka hilaac lakala siisanaya laba iyo toban doolar caanaha nooca loo yaqaano bahjo ayaa lakala siisanaya shan iyo toban doolar halka hilaac lakala siisanaya toddoba iyo toban doolar xafaayada nooca loo yaqaano koonfi ayaa lakala siisanaya qiimo lacageed gaaraya shan doolar halka nuuna lakala siisanaya lix doolar xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jowharna waa naga intaa mahadsane saara markaana wararka cayaaraha kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa laga joojiyey u dhaqaaqista eben tony sababo la xiriira walaac mekel arteto ku saabsan xiriirka fiican ee kooxda sida laga soo xigtay wararka koox dhowra oo bremer leaga ah ayaa lala xiriirinayaa siddeed labaatan jirkan inta lagu jiray suuqa kala iibsiga xagaaga oo ay ku jiraan arsenal manchester united iyo chelsea si kastaba ahaatee tony ayaa afartan milyan ugu biiray kooxda sacuudiga ka ciyaarta ee al ahli maalintii ugu dambeysay isbuucii hore sida laga soo xigtay da ibades arsenal ayaa ku fikirtay u dhaqaaqista tony xagaagi laakiin warbixinta ayaa sheegaysa in arteta ay dareemay in aanun xidigu ku ficneen qaab ceereedka xubintaas ayaa guudahan ugu dambeeyay warkii subaxnimo oo aad ka dhagaysanaysay raadiyaha isnaya magaalada jowhar nabadgelyo